taliyo ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka dowladda federaalka cabdisalaan guuleed ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dowladda xabashida itoobiya ay waddo qorshayaal halis gelinaya jiritaanka ummadda soomaaliyeed isagoo soo xiganaya hay-ado reer galbeed ah ayuu cabdisalaan sheegay in hoos u dhac ballaaran uu ku socdo biyaha webiyada shabeelle iyo jubba ee mara soomaaliya kadib markii itoobiya ay xirtay biyihii webiyadaasi kuna leexisay biyo xereenno waaweyn oo kii ugu dambeeyey dhowaan dah furay abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya iyadoona doonaysa markii ay robab xoogan da-aan ay mar keliya soo fasaxdo biyahaas khatar weyn oo kusoo foolle ummadda soomaaliyeed oo kusoo foolle nolosha mustaqbalka ummadda soomaaliyeed webiga shabeelle iyo jubba khatar aad u weyn ayaa kusoo foolle hay-adda faw iyo magasiin la yidhaahdo hydrological science journal iyo hay-adda la yidhaahdo swalim oo faw ay samaysay faw la shaqaysa waxa ay sheegayaan ooy rekood dheer ka sameeyeen waxyaabaha webiyada soomaaliya yimaada ee etoobiya ka yimaada siday hoos ugu dhaceen siday sanadba hoos ugu dhacayaan sanadba sanad ka dambeeyey inay hoos usii dhacayaan deg dega ayay hoos ugu sii dhacayaan biyihii waxa ay ka digayaan ooy ka hadlayaan in ugu yaraan afar daam ama afar biyo xireen la sameeyey waxaa lagu leexiyey biyihii webiyadaas ayaa la leexiyey dabcan biyaha marka la leexinayo waa marka aan roobku da-aynin oo biyuhu caadi isaga socdaan khatarta kaloo timaada markii roobabku ka da-aan buuralayda etoobiya webigu soo soo fataho in biyahaas har mar lasoo fatahayo oo lasoo fasaxayo ayagoo xawli ku socda inay dhulkii oo qallalan imaanayaan hal marna ay kormarayaan waana sababta ay daadadka ba-ani soomaaliya uga dhacaan waa arrin alarmin ah waa arrin khatar ah waa arrin u baahan ogaasho iyo ka fekerid iyo maaragtay iyo iyo in mas-uuliyad sare u baahan cabdisalaan oo sii hadlaya ayaa waxa uu intaa ku daray in itoobiya qorshaheedu aanu ahayn oo keliya xiritaanka biyaha webiyada balse ay dhanka kale ku tala jirto sidii ay soomaaliya ugu soo xiri lahayd dhanka badda iyo marinka adduunka ee muhiimka ah ee baabulmandab etoobiya haddii ay boqolkiiba siddeetan toddobaatan dadkaada kamida gaajo u dilayso iyadoo ku talagal u samaynaysa waxaan isleeyahay waxba kama bedelna inay weerarka ugu soo qaado ay ku duqayso saaxiibtiniman ma taalo isafgaranna meesha ma yaallo macluul iyo gaajo iyo oon iyo dhibaatay dadkaadii kuwa la damacsan yihin wayna wada waxaan kaloon rabaa idan inaan meeshaan ka caddeeyo waxaa laga digayaa etoobiya hadday ciidamadooda badda soomaaliya ee badda cas yimaadiin meesha la isku haystoo layidhaha baabulmandab oo soomaaliya ilaahay daris uga dhigay ahna meel marinkeedu uu yahay wax maaragtay muhiimiyad weyn weyn adduunka istraatiijikali uu yahay waxa khayru caadi ah wadamada acceska u leh ama dhulkooda uu yahay ama baddooda uu yahana saameyn weyn adduunka ay ku leeyihiin haddii badda cas etoobiya maraakiibteeda dagaalku yimaado biyaha hadda ay kaa xirayso webigii ka imaanaysay kaa xirtay ee kaa xiraysaa waad aragtay markii etoobiya meelaan ku arkayay markay webigii masar ka xirtay soomaaliya ka xirtay ilaahay caqabad wuxuu u keenayaa inay biyo iska soo burqaan oo dhulkii sii kala furtaba etoobiyaanka sii kala furunaa dhulkoodii oo fulkaanow iyo daadad iyo dhul jeex ku yimid laakiin waxaan rabaa haddii biyihi ay kaa xirtay webigii kaa soo baxay kaa xirto adigana aad u ogolaata badda waxaan kuu sheegayaa soomaaliya etoobiya inay kaaga awood badi doonto badda haddii etoobiya markabkeeda oo baddaas yimaado waxaad ogaataa inaadan maalin dambe cid wax kaa weydiinayso jirin baddaas xabashida etoobiya haddii shalay ku doodayeen in bad la siiyo maanta waxa ay qorshaheedu koowaad ka dhigtay sidii ay ummadda soomaaliyeed u baabi'in lahayd jiritaankeeda waxaana marba marka ka dambaysa bannaanka u soo baxaya cadaawadda gaamurtay ee ay etoobiya u hayso ummadda soomaaliyeed